munaasabadan yoo ka qalin jebiyaayan arday baratay xirfada farsamada gacanta iyo abaalmarino shaalgadiisan lakaga doonsiyay macadka farsamada gacante sayid cumar ee magaalada kismaayo ardaydan ku qalin jibiiday macadka farsamada gacantiyo diyaaraasii boqolyoonay qunton arday haanaso iyo dufcadian ka horeysay iyo ku bahan nagadan macadka farsamada gacanta ee sayid cumar ee magaalada kismaayo qaar kumada marti sharafta iyo lakacasuumi munaasabadiya iyoon kuma hadnagan macalimiinta iyoonay waalidiinta ee kaalintiyo kugaadadeen inse ardayntan la-ag ee baradeen farsamada gacanta
waxaan kaloo u mahad celinayaa ardayda macadka farsamada ee sayid cumar ka qalin jabinaysa iyo maamulkoodaba waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ayaan idin leeyahay maamulka iskuulka oo ficliyin u bedelay waxbarashadii marka ficliyin laga hadlaayo ruuxa gacanta tus iyo taabsiin loo sameeyo iyo ardayga tus oo taabsiin loo sameeyo si yuro la siiyo way kala micno badyihiin si ala socotaan aniga khaasatan waxaan ahay tim helsenson baan ahay ardayga markii baraatiga wax loo tuso maalinta gurajuwishu sameeyo bulshadiisa hore u dhexgalayaa wax walba uu qabsan karaa inta maanta halkaan fadhido waxaan leeyahay hambalyo qoloba maalin bay joogtaa maanta waa maalintiinii annagu ka maamul ahaan runtii dadka halkaan jooga maanta farxad bay inoo tahay siyaad sayid cumar maamulaaga macadka sayid cumar ee magaalada kismaayo iyo ku warbi herarkii iyone walyaabooyinkii iyo baradeen ardayda sidaas si la mid ahaa waxaan go-aansanay inaan bulshadeena u istaagno waxbarno iskuulkan wuxuu ku asaasmay si iskaa ahaa welina wuxuu ku shaqeeyaa si iskaa oo free ahaa waxaa ka howlgasho oo dhigto macalimiin lix iyo toban macalin ah iskuulkan wuxuu u qeybsan yahay laba qaybood qaybta koowaad waa qayb primariga ahaa oo qaybta dugsiga hoose dhexe ahaa waxaa wax lagu baraa caruur awoon ahaa danyar ahaa qaybo ka mid ahna dadki ay ka mid yihiin kusoo barakacay daafaha magaalada waxaa kaloo jirto qayb kale oo farsamo gacan waa qaybta xafladeedan quruxda badan aan u fadhino maanta halkan waxaa ka qalin jebisay boqol iyo konton gabdhood oo bartay xifradaha sida dharkariska harqaanka cilaanka makeupka iyo shaambada waxaa xusid mudan dhalinyaro soomaaliyeed oo isxilqaantay oo hay-adna aysan caawineynin dowladna aysan caawineynin inay maanta gabdhahan quruxda badan oo sidan u agaasiman oo maalinka farxadooda la marhayo oo qalinjabiyey oo bartay xifradihii hadda aan korkasoo sheegay ay suuro geliyeen dhalinyaro si iskaa ah u istaagtay inay dadkooda waxbaraan